gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa waxa uu sheegay inay ka maamul ahaani wax badan ka qaban doonaan waxyaabaha sababa ah in dabku ka kaco goobaha ganacsiga ee soo laalaabtay gudoomiye amiin ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay haatan baaritaano dheeraad ay ku hayaan soobaha inta badan dabka soo celisa islamarkaana ay shirkadaha korontada iska kaashanayaan sidii xal waaro oo rasmi looga gaari lahaa caqabadaha dabka oo inta badan korontadu ay sababtun tahay waxaan hore u ogeyn dhibaatooyinka magaalada ka jira ee dabka dhowr qaybood isugu jiraa qaybta ugu muhiimsan ee dowladda hoose saaran waa xallinle inaan xallinaan rajaynaa welina waxbaa noo dhimin waxbaana noo soo socda gawaaridan magaalada kuma filnin welina kuma filla laakiin meeshii hore meel ka fiicanaan joognaa mahad waxaa leh dadkii ka soo shaqeeyey dhammaantood qodobka labaad korontada ayaa dhib ka jiraa waana la fadhiisan doonnaa hay-adaha korontada waxaan leenahay waxaan u baahannahay bal in dib loo fiiriyo dabka meesha salka u ka kaco hadday korontada tahay hadday habdhaqanka tahay saa darteed marka aad iyo aad iyo aadan ugu faraxsannaha meesha hadda aan joogno laakiin nama qanciso horaan uga soconaynaa waxaan aad u ammaanayaa una ducaynayaa ciidanka debdemiska dadka debdemiska ka shaqeeya ilaahay dabka naarta ah allaha ka xuray dadka soomaaliyeed waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaan ciidanka debdemiska waxaan qaybin doonnaa mar dhow agaasime fire distinguisherka yaryarka ah in dukaan weliba uu haysto guri welibana uu yaalaan amar ku soo saari doonaa ciddii laga waayo iyadaa dembiga qaadayso waayo waxaa la rabaa dabku markuu bilowdo inta ay ka imaanayaan gurmadka inaad idinku iskaafin kartaan oo aad xoogaa sii hakin kartaan dabka inuusan fidin saa darteed aad iyo aadaan ugu faraxsannaha qoraxaa la taagan yahay waxaan mahad ballaan u jeenayaa alla subxaana wa tacaala iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa imaanaya iyadoo ay tiro dhowr jeera soo lalaabtay in dab uu ka kaco suuqa waaweyn ee magaalada muqdisho taa oo inta badan isla xisaabtan dhaba ayaan ka dhicin